waa mahadsantiin idaacadda markibley iyo axmed iyo ragga la jooga oo howlwadanada ah intaa kadib horta dalkii isbeddel baa ka dhacay waana ka warsugaynaa meesha ay ku dambayn doonto inkastoo hadda aan maaragtay tallaabaqaadyada hadda socda aysan ahayn mid aad u farxgelinaya laakiin haddana ka hornari mayno tallaabooyinka soo socda laakiin annagu waxaan ku baaqaynay oo hadda ololeedan aan wadnaa shacabka gobolka gado inay shir isugu yimaadaan looga tashanaya aagahooda shirkaasi ma aha shir dhaqan waa shir siyaasadeed weeye ma aha shir dhaqan ummaddu markay shirto oo wada hadasho wax kastaa ka dhalan kara markaas hadday ka dhalanayso in dhaqan looga hadlo hala gaaro laakiin hadda shirkan aan wadno qabanqaabadiisa oo rajaynayno in la isugu yimaado xarunta gobolka haddii aan laydmo waa shir ku salaysan ayakatashiga shacabka reer gado iyo isbedelada dhacaya si ay ula jaan qaadi lahaayeen haday tahay mid siyaasadeed iyo wixii soo kordhaba marka shirkaasaan hadda ku tala jirnaa inaan qabanno qalaqaalihiisna iyo qabanqaabadiisuna ay meel fiican maraysaa
waa tahay suldaan gurey waxaa jira dadka ku dhaqan gobolka gedo ama siyaasiyiintu ha ahaadaan kala qaybsanaan oo aragtida xagga siyaasadda ayaa jirto qaar ka mid a siyaasiyiintu waxay taageersan yihiin maamulka dowlad goboleedka jubbaland ee madaxweynaha uu ka yahay axmed madoobe halka kuwo kalena sanadihii u dambeeyeyba ay xiriir la lahayn dowladda federaalka markaas sidee u midayn kartaan fikraddaasi in shirweyne isugu yimaadaan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka gel
waxaa lagu midayn karaa horta aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel haddii la kala siyaasad duwan yahay waxaan lagu kala duwanayn baa jira waxaan lagu kala duwanayn waa deegaanka iyo dhalashada weeye marka waxaasoo dhan waxaa ka weyn waxa aan nahay baa ka weyn markii laysu yimaado shalay ninkii taageersanaa dowladda iyo kan maanta taageersan jubbalandba labadaba waxay ka soo wada jeedaan gobolka gado waana dad hal deegaan ka wada yimid wada dhashay weeye dantuna ay ka dhexaysa weye marka waa inay jirtaa wax la ilaaliyo oo lagu midaysan yahay inay jirto weye marka waxaa hadda laga wada hadlayo fakar duwanaansho iyo ma ahane masiirkii iyo aayihii gobolka iyo shacabka gobolka weeye taasna ninna marti kuma ahan ninna marti looguma ahan marka waxaa laga wada hadlayo waa sidii loo midayn lahaa fikradda iyo aragtida kala duwan ee shacabkaas iyo siyaasadda hadda soomaaliya ka jirta iyo awood qaybsigii ka jirtay meelaha ku midoobay four point five markii loo eego qaabka hadda ay wax u socdaan waxaasoo dhan baan ka rabaa in laga hadlo waxaasna marka waxay imaan kartaa markii la isu yimaado in laga midoobaa imaan kartaa laakiin haddii duurka lagu kala jiro oo la yidhaahdo waa kala fakar duwanaya annana waxaan taageersannahay maamulka axmed madoobe olana waxay taageersan tahay dowladda dhexe waxaasi waa waxaa sii kala geynaya dadka iyo deegaanka weeye marka shirkaa waxaan u qabanayna oo loo qalqaalinayo waa in laga midoobo aragtida oo meel loo wada janqaado ayaha iyo mustaqbalka dadka shacabka gobolka ku dhaqanna ay ka midoobaan danahooda wax ka dhexeeyana ay jiraan wixii lagu kala duwan yahay macno badan ma samaynayso waxaa macno samaynaya waxa lagu midaysan yahay oo dadka ka dhexeeya in laga heshiiyaa macno samaynaysa waxaa kaloo arkahayay maalmahaan aan soo dhaafnay shirar fara badan oo kala duwan oo hoteello xabar ku yaallaa lagu qaqabanayo oo magacyo loo kala yeelyeelayana waa arkaynay waxaasina wax wanaagsan wax maslaxada shacabka gobolka gado ku jira ma ahan xabarna ma ahan garbaharey xabarna ma ahan gedo gedaa deegaankii ah meesha la rabo in looga hadlo shirarka iyo waxtabashada ciddii wax tabanaysa iyo ciddii wax soo jeedinaysa fakar wanaagsan wadaba waa deegaankii aan ka soo jeednay oo gobolka gado weye marka kuwa ku walqabanaya xabar shirarka oo maxaaib loo doona la yidhahdaa iyo magacyada sheeg sheegayana oo tabashada qabana tabashadooda meesha ugu hadli lahayen waa deegaanka weeye waa shirkan la rabo in la isugu yimaado oo ayaha ee shacabka gobolka gado looga hadlayo iyo in lagu midoobo iyo wixii lagu kala tabanayo in looga wada hadlo baa la rabaa sideedana ninkii wax kaala jiraan nibaana inaad dad wax ka raadiso waa waxay la mid tahay waxaadan inaad hesho aadan ku talagelin bay la mid tahay qofka wax tabanayo qofkay wax kala dhexeeyaan waa dadka ay walaalahayeen oo deegaanka iyo nolosha wadaagaan weeye marka laakiin xabar haddaa hadda hoteel inta kirayso isugu yeero labaatan qof ama soddon qof isugu yeero oo aan tabasho soo jeediyo wadashadii meel lama gaarin kharashna waa iga baxay codna waa iga baxay meeluu gaarahayana male ninkii xallin lahaa waa ninka aad wada dhalateen oo gogosha aad ku wada hadli kartaan deegaankiinina aad ku wada hadli kartaan wey marka waxaan rabnaa marka shirkaas shirarduceeyadaas ka dhacaya xamarna in la joojiyo wax hadda ay soo kordhinayaan oo faa'iido badanana ma jiraan waxa waxtaraya waxaa weeye in la wada hadlo dadku waa wada dhashay waa deegaan waxbaa ka dhexeeya wixii ka dhexeeyey ilaa iyo intay adduunku jirana wuu ka dhexaynayaa sidaas darteed marka dadka meel la isugu yimaado meel lagu wada hadlaa ka habboon in huteello xamar ku yaallaan talanka kiraysto laga hadlo macno badan ma samaynayso marka waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo waxgaradka gobolka ka soo jeeda oo xamar jooga inay yimaadaan gobolka garbaharey la isugu tago shir lagu qabto laga wada hadlo aayaha gobolka iyo mustaqbalka sidii wax la yeeli lahaa waa tahay guray shirweyne lagu qabanayo arrimaha siyaasadda looga hadlayo oo ka dhaca caasimadda gobolka gedo ee garbaarey howl sahlan ma ahan waxay u baahan tahay dhaqaalo badan iyo tasiiraad fara badan iyo dadka kale aragtida duwan in la sokeeno marka rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in barnaamijkaasi uu meel maro
wax kasta haddii loo diyaargaroobo wax kasta oo loo diyaargaroobo way qabsoomi karaan dhaqaalaha waxaa ka horeeya niyaddaa ka horeysa in horta diyaar loo yahay oo arrintaa la goosto iyo go-aankeeda la qaato baa muhiimka ah qofku hadduu wax go-aansado oo aniga iyo adiga iyo hebel iyo hebel ay wax go-aansadaan dhaqaalahaas iyo see uu ku qabsoomayaa iyo waxna moogtahay waa wax asala waxna waa wax faraca asalka horta waa inaan go-aansanaa shirkaas inaan isugu imaano waxa kale oo dhaqaalaha iyo waxyaalahaas ku saabsan waa waxyaala maarata technation oo qaab oo la xalin karaa dhib malahan wayna qabsoomayaan marka waxaan rabna waxaa weeye in la qaato go-aanka ah in shirkaas la isugu yimaado arrimaha wasiiri oo dadka iyo shacabka iyo gobolkana looga wada hadlo wixii kale oo dhaqaalo ku saabsan la waayi maayo dhaqaalo waa la helayaa qabsoomidiisa waa la helayaa wixii ku saabsan maaragtay facility oo dhan waa la helayaa laakiin muhiimadda waxaa weye waxaan raadinayno haddana hawsheeda aan ku guda jirno waa in shirkaas la wada go-aansado la qaato wey
waa tahay gobolka gedo maamul taabacsan dowladdii hore ee soomaaliya ayaa ka dhisan arrimaha noocaan oo kale wax xiriir ah ma kala samaysay maadaama ayaga laftooda barnaamijkaasi uu yahay inay qayb ka noqdaan loo baahan yahay
a waan kala hadalna cid kasta oo aan is leenahay hawshaas maaragtay waxbay ka qabanaysaana waan kala hadalna maamulka gobolkana waa maamulka gobolka gedo weeye ilamaa la helo dee qolo bedesha oo laisku waafaqsanyahaya ayagii baa maamul gobol nooca marka dadka aan rabna inay gubasha fidiyaan oo asal salka nooca oo amniga ay sugaan oo dadka ergooyinkooda imaanahaya iyo amnigooda iyo soo dhawayntooda baan rabnay aan u xilsaarnaa ayaga weye waana kala hadalay wayna naga aqbaleen niman meel kale ka yimidna ma ahana waa wiilashanadii weye haddaan hadda u daysanaynana waa wiilashanadii haddii markaan isu nimaano oo wada hadalno oo heshiino maamul aan dhisanaynana waa waxaynoo yaallo weye sideeda wax maaragtay meel meel walba laguma furo meeshaas markaan isugu imaano dala kastaa ka imaanaysa maxaa xal maaha ka imaanaya xaggeen u marnaabaa ka imaanaysa talooyinkana waxay ku dhex jirtaa wadahadalka dadka iyo waxgaradkay ku dhex jirtaa marka waxba hadda culaysa hadda sii faarfaari mayno maxay yihiin iyo dowladda horay taageersan yihiin hebel bay diidan yihiin iyo hebel bay nacab yihiin iyo qolay la jiraan iyo saanay yihiin iyo waxaas oo dhan waxba noo tari maayaan waxbaa na taraya markaan isu imaano wax kasta oo dhaliiloo jirana inaan iska hagaajino meeshaan u dhaqaaqi lahayn iyo meeshaan u mari lahayn iyo saan u tashan lahayn iyo waxaan qabsan lahayn aan ka wada hadalno waana taas midaan rabno inaan isugu imaano wax ka horeeyana maaragtay xal lagu gaari maayo idaacadaha war la isu mariyey iyo shirar howla lagu kala qaqabtayna wax macnaha ma samaynayso wax kasta oo wax loo dhimi karana waxaan leenahay hoosa loo dhigo oo waray idaacadahaas iyo hadalkooda iyo wixii howlaheenna aan wadana iyo kala fogaansho u keenayana hoosa loo dhigo qof kasta oo gobolkaa ka soo jeedo siyaasi ah aqoon-yahana iyo ururada dhalinyarada iyo haweenkana shirkaas waxay waxay u tahay muhiim qof looga maarmana ma jirto qof laga celinayana ma jirto qof aan muhiim u ahaynna ma jirto qof kasta muhiim buu yahay shirkaas waa shir siyaasadeed weeye waan ku celinayaa shir dhaqan ma ahan ma rabno in dhaqan haddaan gudanka galno dhaqankan markaan isu imaano annagu aayaha naga ka tashanay iyo is-araggeeni iyo maxaa halaysan iyo waxaas oo dhan laga wada hadlo kadib wixii ka dhasha hadday ka dhalanayso dhaqan iyo hadday ka dhalanayso godo guurta hala samayso iyo waxaasoo dhan waa wax gooshaas kadib ka dhalan kara wey laakiin hadda waxaa la rabaa is araggeennu inuu ahaado mid ku salaysan siyaasadda dalka iyo la jaanqaadisteeda iyo isbedelada jira iyo wixii noo nagu habboon iyo awood qaybsigii ee four point five-ka qaybtaan kaga jirnay iyo waxaa hadda say wax u socdaan waxyaabahaas inaan ka tashanay aan rabaa iyo waxaan nagu aadan inaan ka tashanno marka arrintaas kadib baa waxaa ilaan karaan aan wada hadalno waana heshiino aan wada hadalno waana heshiino dadku markay wada hadlaan bay is afgartaan laakiin dad kala maqan isma afgartaan marka intaasaan rabnaa inaan maaragtay shirkaas uu noqdo una baaqaynaa qolo walbana ay ka soo qayb gasho qolo gaara looga leeyahayna ma jirto qolo gobol fadhiistay oo dan gaara loogu samaynayana ma jirto qof hadda asaga lagu waxaynayo oo lagu sharfaayo shirkaas oo asaga madax looga dhigahayana ma jirto qof laga celinayana ma jirto qof kasta oo deegaankaa ka soo jeeda oo shacabka gobolkaas gedaa wuxuu u yahay muhiim buu yahay shirkaas una imaanayaa isagaana laga rabaa taladiisa iyo waxgaradkiisa iyo caqligiisa iyo aqoontiisa iyo dhaqaalihiisaba inuu keensado sidaa darteed marka mar kale waxaan ku baaqaynaa shirkaas in qof walba meeshiisa uu xil isaga saaro kala soo qayb galaan waa tahay ugu dambeyn raje intee leeg ayaad ka qabtaa in shirkaasi siyaasadeed uu ka qabsoomo magaalada garbaharey boqolkiiba boqol baan ka qabnaa meel fiican bayna maraysaa qolo walbana gaarkeedaan ula hadalay qolo aan ka tegaynana ma jirto cid hadda negative ama diidma muujisayna ma jirto qof walbana waa loo baahan yahay buu yidhi waana dhab in loo baahan yahay shirkaas qof walba mar hadduu soo dhoweeyo waa loo baahan yahay uu yidhi waxaan sugaynaba waa maaragtay iclaamkii dadkii gudaha ku jiray qaabkay gubasha u fidinayeen iyo xilligii jadwalkiisii iyo jaangooyadii waxay ku baxayay tabanaas lehelon baa noo dhiman iyo guddiyadii inaan qabsano ma ooyaane qolo dhiiday male qolo walba waa soo dhaweysay kuwa jubbaland jooga kuwa xildhibaanada dalka federaalka noogu jira kuwa siyaasiyiintii horaha qolo walba waa soo dhaweysay waanan ayadaynaa inay maaragtay arrintaas doona ku mahadsan yihiin cid kastana waxaan rajaynaynaa inay kasoo qaybgeli doonto si nabadgelyoah si aan ku dhisnayn anugu saan iyo iyo hebel baa maanta magaalo heble laga celiyey iyo magaalo hebel baa saan lay waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan goosha ku saxno eedaynta idaacadaha lasu marinayo hala joojiyo hebel baa saan yeelay hanaadigi hore wey waxaasoo dhan waxna tari maayaan waxay naga hadlayaan mooyaane waxa waxna taraya inaan isu imaano masiirkanaga iyo noloshanaga iyo deegaankanaga aan ka tashanno qof kasta oo anaga naga mid ah ama jubbaland ha ka tirsanaado ama federaal ha ka tirsanaadana muhiim buu u yahay shirkaa inuu ka soo qayb galo wixii kala tabashaana waa xalinaynaa wada shaqayn buuxdaa rabnaa oo aan leenahay oo meel aan aragtida ka wadno isku danna aan nahay hal meel aan rabno inaan gobolkanaga iyo ayahiisa uga tashano taas weytaan raadinayno cid kastana marka waxay u tahay muhiim waan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno haddii aan leed